أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisaaka idinhaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday hoyga uu mutaxsan garguurta ka degan yahay magaalada muqdisho howlgalla kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo bokool murtad xasan garguurta ayaa sheegay in kooxda ardada soomaaliya iyo dowlad sharci ah u aqoonsan tahay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ee xoogga lagu dejiyay dhulka muslimiinta falastiin kataab al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibin oo isku soo dhiibi wila saamiga ee jubbooyinka in ka badan labaatan gaari oo noocyada gaashaamana ayaa sahyuuniyadda yuhuudda laga gubi wax ka yar labayo toban saac gudahood xilli howlgalka duufaanta al aqsa uu bishii labaad si xidhiir ah u socdo guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka roobka ee mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano ka tirsanay wilaayada islaamiga ee baay maamulka islaamiga degmada xiindheere wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas ganacsatada qudaarta ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey eeyaha ay wax ku baarta kooxda ridada soomaaliya khilaafka u dhexeeya maamulka ridada puntland iyo mucaaradka maamulkaas ayaa sii xoogeystay taasi oo salka ku haysa doorasho gaaleedka maamulkaas bulshada ku dhaqan degmada baadheer ee wilaayada geda oo la dhibaataysan fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka roobka ayaa ka cabanaya lacaga baadha uu ku soo rogay maamulka ridada ugu magacaaban degmadaas أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaado warkii warbaahinta andulus oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday hoyga uu murtadaxsan garguurta ka degan yahay magaalada muqdisho warkaasi war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka waxaa ku abaadeysanaya walaalka cabdiqani moxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax xoogan la beegsadeen hoyga murtad xasan garguurta uu ka degan yahay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho iyadoona dhawaqa qaraxa laga maqlay qeybo ka mid ah caasimada muqdisho murtad garguurta xilliga qaraxa kuma uusan sugnayn hoygiisa balse waxaa burbur xoogan soo gaaray dhismaha guriga murtad garguurta sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen xaafadda albaraka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa ridada kaasi oo lagu magacaabi jiray ibraahim xasan giile dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ee ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani murtad xasan garguurta ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya iyo dowlad sharci ah u aqoonsan tahay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ee xoogga lagu dejiyay dhulka muslimiinta falastiin tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman markii ugu horeysay ayuu madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu si cad u sheegay in maamulka gumaystaha yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka filistiin ay u aqoonsan yihiin dowlad sharci ah hadalkan ayuu murtad gurguurta ka sheegay waraysi uu siiyey wargeyska carab niyuus ee laga leeyahay dalka sacuudiga islamarkaana faafiya fikradaha bin salmaan iyo bin zaayed madaxa kooxda ridada ayaan si aan gabasho lahayn u sheegay inay ka soo horjeedaan in la laayo maamulka yahuudda aysanna ku baaqaynin wuxuuna intaa ku daray in weligood ay ku taagnaan doonaan mowqifkooda ah in maamulka yahuudda uu yahay dowlad sharci ah waa kan murtad xasan gurguurte maruu arrimahaasi ka waramayey
kuma baaqayno in la laayo ama la argagaxgeliyo maamulka israa'iil maya sidaas ma ahan annagu waan aqoonsannahay israa'iil waana ogolnahay jiritaanka israa'iil iyo inay tahay dowlad jirta qofna ma dafiri karo arrintaasi mowqifkaas ayaana ku taagnaan doonaa abidkeen No one can deny, and we will remain in that position forever.
hadalkan ka soo yaray hogaamiyaha kooxda rajada soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo maalmo kadib dib u doorashadiisii mey labada kun labayolabaatanka uu wargeyska the times of israel ee yahuuddu leedahay uu sheegay inuu booqasho ku tagay deegaanada yahuudda xoogga ku haysato islamarkaana uu halkaas kula kulmay hogaamiyaasha maamulka yahuudda intii uu xukunka kooxda rajada hayay sannadadii u dhexaysay labada kun labaiyo toban ilaa labada kun lix iyo tobanka waxay sidoo kale imaanaysaa iyadoo uu murtadkan cadaadis xoogan ku wajahayo hadal uu jeediyey ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre kaas oo uu ku sheegay in yahuuddu ay xoog ku haystaan dhulka filistiin waxaana arrintaas si aadaha uga carooday dowladda maraykanka iyo midooda yurub xasan gurguurta ayaana u muuqda mid hadalkan uu ku dejinayo nasaarada uu u adeego jazaaka allahu khayran walaalka abu eman kataab al ikhbaariye ayaa baahisi filim lagu soo bandhigay askarta aybina uu isku soo dhiibula saamiga ee jibbooyinka walaalkiin xaas cabdulqaadir iyo warbixintaasi inoo faahfaahinayo kataa'ib al ikhbaariyaha ay soo saartay filim kooban oo ay kasoo muuqanayaan askarta ubadkaneel ah oo ka tirsanaa maamulka ridaha jubbaland askartan oo ku hubaysan hubkii ay kala soo goosteen murtadiinta sidoo kalena labisan dareeska malishaadka ridada maamulkaas ashaara darirka ayaa ka sheekeeyey xaaladda ay ku sugnaayeen iyo dhibaatooyinkii ku haystay xeryaha murtadiinta kuwaasoo ay sheegeen inay qayb ka yihiin asbaabaha keenay in ay isku soo dhiibaan mujaahidiinta bismillaah anigoo ah ibraahim cabdi hiluule ee waxaa kusoo goostay kuwa murtadiinta ciidanka imaaradka waxaana kusoo tagay meesha la yiraahdo labada garas waxaa ka biiray labadii kun labaatan iyo labadii ciidanka imaaradka ka tirsanaa ceelboorka ismaaciil mareykan ay tababaraayo sanadaa ku jiray waxaa uga soo tagay inaan muslimiin aan ahayn oo murtadiid ay yihiin minaha oo diinta ka hor imaansan yihiin marka waxaa arkay ilaahay isu hanuuniyey waxaas dhacay marka mujaahid isku dhiib askarigan taa'ibka ayaa sidoo kale ka sheekeynaya dhacdooyinkii ugu darnaa ee soo maray intii uu ku jiray safka murtadiinta iyo dhibaatooyinka malishaadkaas ku haysta xeryahooda midda janaa abdalla iyaaf unacni ciidanka dhammaan antaasoo boqola joogtay lix boqol toddoba lix boqol toddoba boqol iyo meelahaasaa joogtay toban saac lasoo galay ciidankii marka baktigooda la amray haddaa qaar waxaa jira ciidan qoryaha tuureen dad oo beekm ku qornaa beekmyadii aa tuureen qorya- qoryaasha aa kusoo carareen ciddooda in laga qaada noqotay dadaa qoryaha kusoo carari dadaa meelaha qasnimada ku lumeen wax gaari aa ka baxay ma jir mid dhashiikaa aa loo furay bes aan ahayn wax kale meesha wax yaala waa la qaatay iyo gaari raashin iyo waxa gaari digaal wax yaala dhan waa la qaatay alhooyaha ugu weynaa axmedoo ka tashanaa madaxtooyaha u yaala dhan waa qaatay ciidanka buulguud aa jiray gurmudka ayaan soo socday gurmudkan dhexda loo galay caradii ayada wada miid ah lakala cararay bakti bes tuuranay baan anaga waxaan fariin u dirayaa meeshaas haddaa ku dhimteen gaala aad tihiin een waxa aad din haysan markaa dhimanaysiin naarta horey ku galaysiin marka waxaan dhihi lahaa eh, kuwa murtiyada meesha isla jooga inaa isku soo dhibaan mujaahidiinta aada dhimin sidoo kale waxaa filimkan kooban ee ay baahisay kataab al ikhbaariya kasoo muuqanaya nuur macalin xasan oo isagana qayb ka ahaa malishaadka ridada ee maamulka ridada jubbaland wuxuu in ka badan lix sano ka tirsanaa murtadiinta balse wuxuu sheegayaa in ugu dambeyn uu ku faraxsan yahay in uu kasoo baxay malishaadka ridada kana toobadkeenay falka gaalnimo ee uu ku jiray magacey waa nuur macalin xasan sanadkeyda waa soddon iyo afar sano waan kusoo goostay murtadiinta muslimiinta umaaday oo si wanaagsan lii soo dhaweeyey jubbaland lagu shaqeynaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddana ilaahay murtadiinta iga soo saaray muslimiintan umaaday aad iyo aadan lii soo dhaweeyey baarsan guuni fargogow saddexda garas aan kusoo goostay nolol aad iyo aad u fulhun waay nolol fiican ma aha waxay aad haysan wax baraka le ma aha wana ani horta alxamdulilaahi ilaahay usoo badbaaday waan aad iyo aadan maxad uga eliyaa kunjeer aad iyo aad lisoo dhaweeyey muslimiinta aad iyo aad ay soo dhaweysay wax dhib ah hadda dheef ma dhib maana ark waxaan fariin u dira inaa oo murtadiinta kasoo baxano muslimiinta isku soo dhibaan dalkooda iyo diintooda isku joogaano aad iyo aad ugu jeclaan lahay oo isku hamaashtaan isku joogaan askarta kasoo goosata safka cadowga allah ee iyaga oo toobadkeenyaala isku soo dhiiba mujaahidiinta ayaa waxaa si gacmo furan iyo soo dhoweyn ah loogu sharfaa wilaayaadka arrinkaas oo in badan oo ka mid ah malishaadka shale ku dhacay gaalnimada ay si weyn uga faa'iidaystaan una arkaan fursad muhiim ah jazaaka allahu khayran walaalka xaris in ka badan labaatan gaari oo noocyada gaashaamana ayaa sahyuuniyadda yuhuudda laga gubay wax ka yar labiyo toban saac gudahooda xilli howlgalka duufaanta al aqsa uu bishii labaad si xiriir ah ku socdo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkiin cabdifataax abu muxsin kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ayaa sheegay in labiyo toban sac gudahood ay ku burburiyeen in ka badan labiyo labaatan ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee yahuudda kuwaasoo u badnaa taangiyada ay ku sheegaan kuwa caaqilka ee mirkava ee ku xidhan tiknolojiyadda difaaca iyo raadarada casriga ah balse taangiyadan waxaa ugaarsanaya arbijyada muqaawamadu ay farsameeyeen ee yaasiin boqol iyo konton sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxay sheegeen inay si toos ah u toogteen sagaal askari oo yahuud ah kuwaas oo toddoba ka mid ah hal meel lagu wada toogtay kadib markii ay muqaawamadu weerareen goobo ay ku sugnaayeen askartaasi war ay baahiyeen xilli dambe oo shalay ah ayay kooxaha wax iskacabinta ku sheegeen in khasaarahan ay yahuuddu gaarsiiyeen kadib howlgallo ay ka fuliyeen jihooyin dhowr ah oo ka mid ah meelaha yahuuddu ka soo weerartay marinka gaar ahaan galbeedka magaalada khaza iyo waqooyiga beyt xanuun milatariga maamulka yahuuddu waxa uu qirtay in shalay laga dilay keliya laba askari afar kalena laga dhaawacay taas oo ka dhigaysa tirada askarta ay yahuuddu qirteen in dagaaladan looga dilay ay gaarayaan toddobiyo afartan askari waxaana xusid mudan in gaadiidka yahuudda laga gubay muddada shan iyo tobanka maalmood ah ee uu socdo dagaalka dhanka lugta ah ee khaza ay kor u dhaafayaan laba boqol oo gaari kuwaasi oo ah kuwa gaashaaman oo ay yahuuddu ku faani jireen inaysan jirin cid burburin karta dhanka kale khasaaraha dadka muslimiinta ah ka soo gaaray weerarada laayaanka ah ee yahuuddu ka wado khaza ayaa sare u sii kacaya maalinba maalinta ka dambaysa dhimashadu hadda waxay maraysaa koob iyo toban kun boqol siddeetan iyo toddoba ruux waxaana ugu dembeeyey siddeed ruux oo saddex ka mid ah ay carruur ahaayeen kuwaas oo ku shahiiday duqaymo uu cadowgu ka geystay magaalada khan yunis jazaaka allahu khayran walaalka abuu muxsin guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka roobka ee mujaahidiinta ayaa gurmud kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaa saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan raxmaan abuu xasaan roobabkii xoogganaa ee dhowaan ka daayay wilaayada islaamiga ee bacy ayaa sababay inay barakacaan kumannaan qoys oo ku noolaa qaar ka mida degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacy kadib markii ay ku soo rogmeen daadad xooggan oo ka dhashay roobabka sidoo kalena ay baaba-een beerihii u tabcanaa meelaha ugu daran ee laga barakacay waxaa ka mid ah degmada ufurow oo ay aad u saameeyeen biyihii xoogganaa ee roobabka ka dhashay dadkana ay ka barakaceen guryahoodii iyagoo aaday goobaha taagaga ah ee biyaha ay kaga badbaadi karaan waxaa sidoo kale laga barakacay deegaanka iidaale oo ay aad u saameeyeen biyaha goobihii ganacsiga iyo guryihiina biyaha looga tegay waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha ugu daran ee laga barakacay deegaanka ceel bashiir oo dadkii degganaa ay guryahoodii biyaha dhaafiyeen islamarkaana isaga barakaceen guryihii kadib markii biyaha ay aad u saameeyeen guud ahaan deegaanka oo dhan guddiga wax kaqabashada fatahaadaha iyo daadadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo arrimahaasi ka duulaya ayaa in ka badan afar boqol oo qoys oo ku kala sugnaa degmada ufurow deegaanka iidaale iyo tuulada ceel bashiir gaarsiiyey gargaar deg deg ah oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan maacuun agabyaha guryaha iyo lacago caddaan ah waana kuwan qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey agabyadaas oo la hadla idaacadda islaamiga andalus
beerata waa laga tegay bakaariheyna waa waa radeen marka saasa gurmati camal loo siiyay walaayada ku mahadsan anoo magaada eh ciidin aliyo maalin idow degmada furow kuulaadalahaayo fatahaada iyadnii saamay sabaata badanaa roobka ninjeeshidi ilaahay macdisha kulle walaayada islaamka alxamdulilah ilaahay aan kama hadina mayna nasiyay bariis oo haafe isha kor oo haafe saliid oo aaga bac yana nasiya yalaysay magaxay maalin ismaaciila deegaanka waa ilaala iyow mayna na siyeeyeen raashinha degmada mayna na siiyey masaakinte oo may dharaayo biyo raashinkii ama waa laydinku qaadan oo walaayada islaam banaanka gurmaday raashino oo kana may dharaayo naxariis kala duwanoo nadiifa ee walaayadan idinku gurmaday diaadan xasan baljana diintoo ka magaca dheer ahay deegaanka aan joogana degmada ilaale ayaan jooga ma garan riis iyo sokor iyo babar oo nuurdi ah iyo saliid ayaa na siday walaayada islaamka iyo xarakada ayaa noonoo soo dhiibtay alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan magacayga ibda xuseen axmed meesha aan joogo tuulada caalbashir alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan biyahana ilaahay baa keenay haddana ilaahay baa naga qaaday alxamdulilah kodan dararahadiyo wacan baa naga siiya alxamdulilah gacan wanaagsan ilaahay subxaana watacaala khayrka mid ka badan ilaahay kugu bedelo waxaan leenahay alxamdulilah walaalahay waana soo booqoteen waa naga saxiisan waxaan leenahay bedel khayr qaba insha allah gaaladana idinka jebiyo meel kastoo joogtin ilaah idinku gaala insha allah dhowaanna ayay ahayd markii guddiga wax ka qabashada fatahaadaha iyo daaradka roobabka ay ku guulaysteen inay biyo-xireen u sameeyaan deegaanka janaalajai oo hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyadoona arrinkaasi ay si weyn u soo dhoweeyeen waxgaradka iyo dhammaan dadka deegaankaasi ku nool jasaaka allahu khayran walaalka abu xasan maamulka islaamiga degmada xiindheer awla islaamiga galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas walaalkeen nuur cabdisama buusheeba ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo dowladan diiniga ah oo socotay muddo labaiyo labaatan maalmood ah waxaa loo soo afmeeray ragga ganacsatada ee ku dhaqan degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ilaa iyo lixdan ruux ayaa ka faa'iidaystay intii dowladu socotay waxayna qaateen duruus iyo muxaadaraad talantaali ah munaasamadii dowlada lagu soo xirayay waxaa ka soo qaybgalay culimaadudiinka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xindheere iyadoo ganacsatada loo sheegay inaanay ka caajisin dowlaadka diiniga ah ee loo qabanayo kuwaasoo soo noqnoqon doona insha allah sheekh yuusuf sheekh maxamuud oo culimaadudiinka deegaanka ka mid ah oo ganacsatada kelimad muhiim ah u jeediyey ayaa waxauu kula dardaarmay in diin barashada ay laasimaan maadaama qof walboo muslim ah ay waajib ku tahay inuu diinta barto marka waxaa weeyaan walaalayaal waxaan isku baraarujinaynaa ilaahay diintiisa inaan baranno ilaahay sidaan u caabudno oon waddada xaq ah oo toosan aan ugu raadsanno aqoonta diinta oon barannay waayo qoftu haddaysan maaragtaay waxay ilaahay ku caabuddo iyo waxay maaragtaay xumaan uga leexato aysan oqoonin waa qof oo maaragtaay iska indhalo oo kale waayo jahligu indhala'aan waay marka waxa weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waata uu leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa uun ka cabsado oo la leeyahay dadka aqoon-yahamadaahu ilaahay maaragtaay diintiisa bartay waayo cidda kale oon diin oqoonin way ilaahay uga cabsato ama waddada xaqa ah oo maaragtaay cabsashadu ee xaqnimo ugu imaanayso ma garanayaan waayo waxaa lagu garanayaa waddada xaqa ah oo xalaasha ah oo ilaahay u raadiga kugu yaho ku amrayo wanaaggana lagu raadsado xumaantana looga leexdo waa ilaahay uun diintiisa inay qoftu barato dabayaaqadii afmeerka dowladda waxaa idaacadda islaamiga landalus mikrofonka ay la dhex martay qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda ka faa'iidaystay waxaan joognaa degmada xindheere waxaan ahay maxamed cali maxamed waxaan ka mid ahay ganacsatada kaas ahaan dawaarida magaalada degmada xindheere waxaanu qaadnay meeshan dowro qayim ah oo aad iyo aad u waasac ah waxaan ahayn dad badan oo ganacsada ah marka markaan ka xuso waxyaalii aan soo qaadan waxaa ka mid ah maraatib uduun oo awal ah oo qaybaha islaamka iskaga yimaada saddex maraatib ayuu leeyahay waxaa u horeeya alislaam waliimaan iyo walixsaan ani maxamed cabdulaahiyo oo degmada xindheere jooga waxaa ka mid ganacsaday kusoo qaatay dowladda xildheere waxyaaba badan ka faa'iidaysanay ilaah nuu anfaabaha ka faa'iidaysanay wixii naa maqan ilahi subxaana watacaala hay aweydiiseen uuna siiyo marmeyna sida ilaahi subxaana watacaala ajaxsan allah ka siiyo iyo wixii soo abaabulay waxaa ku qaadanay maraatibdiin waxaa ku qaadanay shuruuddu laa ilaaha ila allah waxaa kale ku qaadanay tawxiidka shuruudihiisa waxyaaba badan aa ku qaadanay oo na anfacaya ilaah nuu anfaco ilaahay ku mahadsan subxaana watacaala dowladahana noo socotay muddo labaatan iyo laba maalmood saan filaayo degmada xeendheere waxyaan ku qaadan waxaa ka mid a waxaa ku xigtay shuruudda laa ilaaha illa allah oo toddoba ah alcilmu alyaqiinu alikhlaasu alsidqu almuxabatu alinqiyaadu alqubuulu ilaahay subxana watacaala hanagu anfaco kuwii qaata oo manaha ku nacfin allah naga dhigo wabilahi towfiiq dhawaanahanba maamulka islaamiga degmada xiindheere wuxuu waday dardar xoog leh oo dowlaadka diiniga ah dadka loogu qabanayo horey dowlaad diini ah ayaa loogu soo qabtay degmada xiindheere iyo dowlaadadeeda kuwa hadda ayay socdaan kuwo kalena waa la qaban doonaa insha allah jasaaka allahu khayran walaalka abuushiba ganacsatada khudaarta ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggana ka muujiyey iiyaha ay wax ku baarta kooxda ridada soomaaliya walaalkiin cabduqaadir maxamed rabbaani ee warbixintaasi inoo eegaya ganacsatadan ka ganacsada qeybaha khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo baaritaanada khudaartooda u adeegsada eeyo kuwaas oo nijaaseynaya khudaarta iyo gaadiidka ganacsatadaas u raran oo waqti badan looga lumiyo baaritaano ganacsatadan ayaa sheegay inay khasaare maaliyadeed kala kulmeen xayiraadda waddada oo ay usii dheer tahay nijaasada eeyaha ay wataan murtadiinta qaar ka mid a ganacsatadan khudaarleyda ah oo la hadlay warbaahinta oo ka qayla dhaaminaya arrinkaas ayaa sheegay in murtadiinta dhibaato hor leh ay usoo kordhiyeen
khudaartii la soo qaad waxaa la joojiyaa meesha inta laabir saddex caanaha aa la joojiyaa habeenkiis ogole afar sac mal shan saca lagu soo daya eeya ku imaa eeya ku baara markaasaa lagu soo gelaya badeec afar sac oo sagaal sac lasoo rari afar sac soo gashi tamaamay ku imaaheen rafaad weenaan aas ilaa anaa bixi eeya dis wadan baareyn wax ku yaalma waxaa qaali waa intay noqoto waxaa sababay roobkiyo da'ay eeyoo ku baaraayo yaa intaasaa sababtay ma eeyintiis yaana qudaartan inu gadmaysa nadiifa qabni had bisbaaska fiiri fiiri bisbaaskan dhib weenaana haasta ilaahay anaa qabto yaa badaacdiida roobku soo da'ay oo soo xakaartay jidkaan ala soo mari aa meeshaan lagu reebaa meesha inta warshad caanaa la gadaay habeen meeshaa la bariisiyaa subaxdii saddex saca eey soo kacaay toddoba sac hadda bisbeeq saca la joogaa hadda weel khudaar ma soo galno asalaata meesha lagu haasta waa dhacaamoosaa tawa malina ii gadata asalaata baawar dhan raran waay masoo galaa lagu dha eeyoo soo kacan aw eeynoo ku jiifaa markiisoo bacda lagu baara lagu soo geliyaa khasaar inaa keentid muhure isjab weenana waxaan dadka khudaarta tingaha ka ganacsaday ayada waxaan dhib ku qabnaa kuliyadda saajaalisiyaad marka la keeno baabuurta oo bakaamcinaha meesha ee safar buulmareer ay ka imaadaan waxaa lagu celiyaa kuliyadda anagoo rafaadkaas qabno maanta labayo tobanka laayo waxaa la soo daya siddeed sac ama sagaal sac tanagiayada oo la gadaa saddex boqol boqol kun ama ama siddeed kun aan la yaabay mase aan la yaabana eeyaa hurdaaya guri sadaxu quraaco cunaa eega waa soo kaca quraaca la siiyaa beeray duyo loo kariyaa siddeed sac oo soo kaca waxaa la leeyahay siddeed sac albaara baabuurta maqribkaa la soo dayaa annaga soomaaliyaan nahay muslimaan nahay eey wax beara amba eey jiifaa na beeraya islaanaan nahay dad muslimaan nahay eeyaa inay naga joojishaan eey hurda oo koo iyo toban sac badeecada xalay imaatay eeyaa beeraya la siddeed sac oo soo kaca maxaa kaa qalfan waa dhibanahay anaga soomaaliyan aan muslaan ee baaraan ma jiro ee ah nagala dhaafo ganacsatadan ayaa sheegay haddii ay sii socdaan dhibaatooyinkan ay soo kordhiyeen kooxda riddada soomaaliya in ay caqabad weyn ku noqon doonto ka ganacsigooda qudaarta ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan kooxda riddada soomaaliya ee eeyaha la wareegaya magaalada muqdisho ayaa imaanaysa iyadoo horey arrintan ay dhibaato ugu qabeen dadka ka dhoofaya kana soo degaya garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho oo sidaas oo kale eeyuhu ay baaraan jazaaka allaahu khayran walaalka rabbaani khilaafka u dhexeeya maamulka riddada puntland iyo mucaaradka maamulkaasi ayaa sii xoogeystay taasi oo salka ku haysa doorasho gaaleedka maamulkaas walaalkeen seeb cabdulaahi oo warbixintaasi inoo faahfaahinayo kadib kulan maalinkii shalay ay ku yeesheen magaalada garowe ee caasimadda maamulka shahadala dirarka ah ee puntland ayay mucaaradka maamulkaas waxa ay ku sheegeen inay qabanayaan doorasho gaaleedka maamulkaas bayaan ay soo saareen madal ay ku midaysan yihiin mucaaradka siciidani ayay ku sheegeen inay qaban doonaan doorashooyinka golaha dawaaqidda maamulkaas iyo sidoo kale kan madaxtinimo ee maamulka riddada garowe waa kuwan qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay mucaaradka maamulka riddada siciidani dalladda waxay u aragtaa lagamaanmaan in la qabto doorasho ku dhacda wakhtigeedii siddeedda janawari labada kun iyo afar iyo labaatanka si looga baaqsado firaaq dastuuri ah maadaama ay hadda xukuumaddu u jeediin inay doorasho qabato haddaba sidaa daraaddeed dalladdu waxay halkan ku soo gudbinaysaa jadwalka xulista baarlamaanka doorashada iyo guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland jadwalku waa sida tan kow dhammaystirka la tashiyada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wacyigelinta soo xulista xildhibaanada cusub labada kun iyo afariyo labaatan ilaa labada kun iyo sagaaliyo labaatanka waxay dhici doontaa shan iyo tobanka bisha ilaa soddonka noofembar xildhibaanada cusub waa shanta bisha ilaa shan iyo labaatanka disembar oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodii soo xusheen guddigu waxay araajida ka guddoomi doontaa insha allahu tacaala shanta bisha waxayna ku ekaan doontaa ilaa shan iyo labaatanka disembar shaacinta liiska xildhibaanada cusub koob iyo soddonka disembar weeye marka shanta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan lixda casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkeeda u kala saari doonaan iyo xalintooda koob iyo soddonka disembar waxaa lasoo lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee afar iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa kowda january doorashada guddoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa afarta january doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa sideedda january waa jadwalkii hore ee lagu soo caanamaalay hadalkan ka soo yeeray mucaaradka maamulka riddada puntland ayaa imaanaya iyadoo khilaafka ka dhex jira maamulkaas uu sii xoogaysanayay muddooyinkii dambe mucaaradka maamulka siciidani ayaana sheegayaa in uu doonayo muddo kororsi iyagoona aysan aqbali doonin oo ay qabanayaan doorasho gaaleedka maamulkaas jazaaka allaahu khayran walaalka suheyb ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada baadheer ee wilaayada gadoole dhibaataysan fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka roobka ayaa ka cabanaya lacaga baada uu kusoo rogay maamulka ridada ugu magacaaban degmadaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inuu eegayaa xilli roobabka deerta si weyn ooga dayn degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga gado taas ay fatahado ay saameeyeen magaalooyin badan ayaa bulshada ku dhaqan degmada baadheer ee gobolka gada oo la daalandhacaya musiibada fatahaadaha iyo daadadka kala jaray labada daan ee magaaladaas ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago baada uu kusoo rogay maamulka ridada ee degmadaas bulshada magaaladaas ayaa sheegay inay cabasho ay ka yihiin lacago baada uu kusoo rogay maamulka ridada ee ka arrimayeen degmadaas waxayna sheegay in qofkii u kala gooshaya labada gedi magaaladaasi uu maamulkaasi uu ka qaadayo lacag dhan afar dollar taasi ay sheegeen inaysan awoodin qaar ka mid a bulshadii ka cabanayay lacagaha baada ee maamulka ridada uu ka qaadayay ayaa la hadlay warbaahinta
annagoo saaka isugu soo baxnay meeshii doonta lagu soo xiray degmada baardheera oo labada dhinac isaga gudbaysay waxaan joognaa daanta kalbeed doontii lacag baa laga dhigay laba doolar baa la yidhi laba doolar buu qofkii ku raacayaa arrinkaas asaga waa ka soo horjeednaa sii socod iyo soo socod waa afar doolar dhibkaas asagaan ka cabanaynaa shacabkii ma heli karaan nus doolar biyihii iyo rafaad bay ku jiraan nus doolar nin heli kara ma lahan waxaa lagu qasbayaa inay afar doolar bixiyaan intaasaan u cabanaynaa dhibka haysta awgiis waxaa laga dhigay lacag afar doolar ah mana awoodno ma heli kara faradheer inuu lacag dadka oga qaato afar doolar bulshadii ku dhaqnayd degmada baardheere waxaa haysto dhibaato aad u weyn dhibaatadaasoo ka imaaday dhanka maamulka maamul xumo baahsan baa ka jirto degmada baardheere ayadoo awalba maamul xun uu ka jiray annagana ee dhibaato nagu haysay oo waxa uu wax noo doonqanayaysan jirin baa haddana waxaana lagu sii hayaa haddadan dhibaato aad u weyn doontii baa waxaana looga dhigay lacag afar doolar waaya qof masaakiina ana ma iska bixin kara lacagta ayada ma awoodo xamaaligiina waa gooni nimankii maamulka meesha ka ahaa laba doolar oo gidigaan iyo laba doolar oo gidigaas afar doolar lacag ku fariisatay dadkii ma awoodo doodoon baa dhacay halkaanaan iskugu nimid nooli wax la cunin waa laleeyahay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka caado dhigtay dilalka dhaca xariga iyo boobka hantiyadeed ee kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan goobaha cadowga allahu duulaanka uu kaga sugan yahay dalka soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka wanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageliyey waan uga mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alndalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak